barkulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa halkaani bagaxayaan
multaqaha suruur ee farxadgelinta muslimiinta wuxuu ahaa multaqo nuuciisu aanu horay uga dhicin wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo habeenkii xalay ka dhacay fagaaraha sayid moxamed cabdulle xasan ee magaalada kunye barrow laguna soo gebagabeynayey nashaadaadkii ciidul adxa ee maalmihii lasoo dhaafay sida xamaasadda leh uga socday magaalada barkulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa halkaani jawiga magaalada oo ah mid roobeed cagaarka iyo doogga isdhexgalay ee ka soo baxay fagaaraha nalal kala midab ah oo lagu qurxiyey goobta iyo masrax aad looga shaqeeyey kuraas boqolaal ah oo loo dhigay kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxay ahayd waxyaabihii ugu horreeyey ee indhahaynu qabteen markii aan gaarnay musallaha taasina waxay ka dhigan tahay in goobtan aad loo qurxiyey si wanaagsanna looga shaqeeyey barkulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa kulankan lagu farxadgelinayay muslimiinta waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka ardayda haweenka muslimaadka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka islaamiga ah jadwalka multaqaha waxaa lagu daahfuray waxa ugu wanaagsan ee lagu daahfuro hadal oo ah kalaamka allah casa wajalla waxaana akhriyey mucallim abuudujaana oo ka mid ah mucallimiinta madaarista qur-aanka ee ku yaala kunyo barrow
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون kelimaad kala duwan gabayo anaashiid iyo waanooyin qayim ah ayaa laga soo jeediyey goobta waxaana markii dambe goobta looga dhawaaqay natiijada tartankii labadii maalin ee lasoo dhaafay u dhexeeyey afarta xaafadood ee kunyo barrow mid ka mid ah guddiga ayaana ku dhawaaqay natiijada
kaalinta koowaad waxaa galay oo toban derajo ku qaaday xaafadda waa xaafadee xaafadda caynulislaam waxaa kaalinta labaad siddeed derajo ku galay xaafadda aljasiira ugaas ibraahim oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xaafadaha caynul islaam aljasiira oo kala galay kaalmaha koowaad iyo labaad wuxuu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay bixisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
halkan waxaan ku wareejinayaa lacag afar milyan oo lagu wareejiyey xaafadda caynul islaam waxaanu ku wareejinayaa gaddoomahoodii bacyadaas waxaa ku jira afar milyan oo lacag ah iyo afar boqol ayagoo xaafadda aljasiira waxaa lagu wareejinayaa lacag laba milyan iyo laba boqol oo abaalmarin ay u heleen sheekh cabdulilaah abuu khaalid oo ka mid ahaa culimmadii multaqaha ka soo qayb gashay ayaa muslimiinta dareensiiye farxadda iyo ranraynta ay ku jiraan taasoo ah arrin dhibaysa shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo cid weliba oo safkiisa ku jirta ilaahay suu nicmadaan caawa aragnay u jeedno iyo farxaddaas iyo rayrayntaas iyo nabaddaas iyo istiqraarkaas iyo cadowgiioo jabay oo caawa hadduu arko waxaa horteenna ka muuqda hadduu arko murugo ay naftu uga dhacayso suldaan moxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha shangamaas ayaa ka mid ahaa waxgaradkii ka hadlay multaqihii xalay ka dhacay kunyo barrow wuxuuna salaan iyo hambalyada ciidda u diray hoggaanka jihaadka iyo culimmada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaan guud ahaan salaan tahniyada u diraynaa mujaahidiinta caalamka asheekh adictor ayman aldawaahiri waxaan kaloo halkan salaanta ciidul adxaa tahniyadeeda uga dirayaa mujaahidiinta soomaaliya gaar ahaan amiirka xarakatu shabaab ulmujaahidiin asheekh abuu cubayda waxaan leeyahay ciid ulmubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal filimkii cusbaa ee ay baahisay mu'asasada alkataayib kaas oo loogu magacdaray mucaskarka sheekh qaasim arreymi ayaa lagu daawaday multaqaha suruur ee farxadgelinta muslimiinta waxaana filimka oo markaas saacado ka hor soo baxay uu sii kordhiyey farxadda muslimiinta maadaama la sugayey maalmihii lasoo dhaafay filinka aan hadda caawa fiirsanayno waxaan u jeednaa gaal afrikaan oo ilaahay ka furtay oo noociisa aan horey loo arkin inuu maanta ummaddii muslimka ahayd inuu hubka ka dhigaayo uu dhahaayo maxay ahayd hubka iska dhiga waxaan u jeednaa iska dhaafee qori wax ka yare toorey in dadka laga dhigaayo la leeyahay waa inaad hubla'aan socotaan intaasna waxay tahay dusha aankaararta sida dameerihii oo kale bishaaraysta ikhwa dadaalkiin buu laalye bulshadii way kacdo meydaqe buuxiiso khayrkay u bartaamaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa munaasabadda ciidul adxal mubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada waxay ka sinaayeen diyaargarowga iyo dabaaldegyada farxadeed ee lagu soo dhoweeyey ciidda nashaadaad kala duwan ayaana la soo bandhigay maalmihii lasoo dhaafay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaana ka mid ahayd wilaayaadkii sida weyn looga dareemay sannadkan farxadda ciidda majmuucada sawtu ribaad ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana kaalin weyn ka qaadatay iyadoona multaqaha lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf ay bixisay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose bariga afrika ilas baa ka baxa baraarug jihaadba shacabkii ku beerme bariga afrika ilas baa ka baxa baraarug jihaadba shacabkii ku beerme